bismillahi raxmaan raxiim waxaa caawa halkan ka dhacay kulan deg dega oo ay isugu yimaadeen golaha wasiirada kulankaas oo uu gudoominayey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kulankaas waxaa looga hadlayay weerarkii argagixisnimada ka dhacay maanta oo bishii ay ahayd labaatankii febraayo kana dhacay hotel central ee magaalada muqdisho wakhtigu markuu ahaa abaarihii kowdii duhurnimo marka halkaasoo ay ku sugnaayeen mas-uuliyiin fara badan oo qaarkood deganaayeen hotelka qaarna ay u yimaadeen inay ku dukadaan salaada jimcaha mas-uuliyiinta ku sugnaa hotelka weerarku ka dhacay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha oo wakhtigaas salaad ku dukanayay ahna kusimaha ra-iisul wasaare waxaa ka mid ahaa ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha mudane maxamed cumar xafte wasiiro xildhibaano iyo madax fara badan oo ka tirsan laamaha dowladda saraakiil oo ay isugu jiraan saraakiil iyo xubno u shaqeeya dowladda weerarkaas waxaa inta hadda la hubo ku dhintay ilaa iyo laba xildhibaan guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir xubno ka mid a ciidamada nabadgelyada iyo dadweyno ku dukanaya masaajidka sidoo kale waxaa dhaawac fudud ka soo gaaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka laba wasiir hal ilaa iyo saddex xildhibaan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan laamaha dowladda xubno ciidamada nabadgelyada ka tirsan iyo shacab intaba dhibaato weyn baa kasoo gaartay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiiradu waxay erayo ereyada ugu adag ku cambaareynayaan falkaas argagixisnimo ee bahalnimada ah waxayna tacsi u dirayaan ehladii asxaabtii iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee ay ka dhinteen dadkii ku geeriyooda weerarkaas waxayna ilaah uga baryayaan intii ku dhaawacantay in ilaahay si dhaqso leh caafimaad ku siiyo kulankan wuxuu ciidamada nabadgelyada ku amray in ay sida ugu dhaqsaha badan leh gacanta ugu soo dhigaan dambiilayaashii ka dambeeyey weerarkaas bahalnimada ah soona hortaagaan sharciga ilaa iyo hadda hay-adaha amnigu waxay soowaxay soo qabteen ilaa laba iyo toban qofood oo laba ka mida ay yihiin mas-uuliyiintii hoteelka toban ka midana ay yihiin security ama waardiyaashii hotelka joogay oo fududeeyay runtii qaar ka mida ay fududeeyaan tuunsannahay xaqiiq maaha laakiin ay fududeeyaan in yani gaarigaas qarxay gudaha la geliyey dowladda waxay ballan qaadaysaa inay gacnaada ku qabato ku qaban doonto amniga dalka waxayna shacabka soomaaliyeed ka codsanaysaa inay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada ee ku daba jooga dambiilayaasha argagixisnimadaa geystay waxaa kaleeto hoteelada ay mas-uuliyiinta dowladda degan yihiin lagu farayaa mas-uuliyiinta hoteelada iskaleh inay mas-uul ka yihiin waajib weynna ka saaran yahay nabadgelyada mas-uuliyiintaas hoteeladaas degan maanta wuxuu madaxweynuhu magacaabay guddi heer qaran oo ka kooban wasiiro laba guddi ayuu magacaabay guddiga koowaad aniga oo ah wasiirka amniga ayaa guddoomiye u ah waxaana xubno ka ah wasiirka arrimaha gudaha wasiirka caafimaadka wasiirka gaashaandhigga iyo guddoomiyaha gobolka banaadir guddigaas oo loo xil saaray inay si dhab ah usoo u soo raadiyaan una soo gudbiyaan investigation fiican lagu sameeyo dhacdadii maanta dhacday ciddii mas-uuliyaddeeda lahayd siday u dhacday si aysan mardambe mar dambe noogu soo noqnoqonin waxaa kaleeto isla maanta madaxweynuhu magacaabay guddi kaleeto oo ka kooban wasaaradda amniga wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda cadaaladda gaar ahaan xeer ilaaliyaha qaranka guddigaasoo la raba inay soo dhisaan guddi kaleeto oo farsamo oo raadiyo dhacdadan dhacday baaritaan xoogganna sameeyo si farsamane wax u raadiyo waxaan filaynaa in dhowaan isla caawa aan loo kala bixin oo guddiga wasiiradana way joogaan la magacaabay hawshaasna waa howl caawa bilaabatay haddii ilaahay idmana waxaan jecelnahay inaan guul ka gaarno oo aan markaan isku imaano kadib go-aamo aan ka soo saarno hawshana aan si fiican u guda galno waa mahadsantihiin haddii ay jiraan wax mudane wasiir haddaan ku hormaro waxaa ka dhawaaqisay dhaawac fudud oo soo gaaray kusimaa ra-iisul wasaaraha iyo amno wasiirada dhaawaca ra-iisul wasaaraha soo gaaray inta uu leeyahay dadweynaha u sheegi kartaa runtii anigu waxaan ahaa waa dadkii markii uu qaraxa dhacay oo dhibka uu dhacay dadkii ugu horreeya oo hoteelka taga ayaan ahay sababto mas-uuliyaed gaara ayaa iga saareen amniga waddanka ra-iisul wasaarahana dadkii ambulance kusoo saaray ayaan ka mid ahaa dhaawaciisu waa dhaawac fudud waxaa keliya oo ugu adkaa waa far dhaawac uu kasoo gaaray iyo dhaawac yaroo lugaha kasoo gaaray oo ahaa muraayadihii meesha ku qara qaraxii keliya ayaa dhaawaca soo gaara u yahay wax kaleeto intaas ka baxsan oo dhaawac ah oo culus ma jiro isbitaalka digfer ayuu joogaa waan ugu tagnay wuu hadlayaa waa fiican yahay wuu socon karaa waxaana jecelnahay ilaa maanta ilaa caawa inuu ka soo baxo gurigiisa u yimaado